calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen waacano wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
urniyahow dhibaatadan oo kale waa arka waddadanna way xiran tahay tii aan ka soo laabanina waa hadda war xageen ka marnaa magaalada adar joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaa nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqon war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal moo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibada ninka maxaa u sheegay taleefonkiisa ayaa shan qaray oo sidee ah lacagan u tuuriso uma jeedin oo magaalada sidan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina karaaday oo dhan acul baa loogu tawgalay
markan habeen wacan wanaagsan ayaanu hodidii kaleenahay akhyaartahana dhegaysataa ee caawa waa habeen khamiisaha jimco ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha oktoobar sanadka qodobada haddii warkulaali ka noqdo caawa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dagaal dhowrkii saacadoode lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaankoo isku dhinacaya dagaalamayaal shabaab ku dhex maray deegaan hoostaga gobolka mudug ee soomaaliya haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayo dagaalada ciidamada dowladda iyo weliba dagaalamayaal shabaab ku dhex maray maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxyaabaha kalena oo caawa idinkula wadaagi doono barnaamijka wareega wararka waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta shir jaadu ku qabtay magaalada muqdisho oo faahfaahin ka bixiyey safar oo ay ku aadi lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta baaqday iyo xaaladda koonfur galbeed ka taagan wakhtigani waxaan idila wadaagi doonaa qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi oo ka hadlay arrimaha cakirinaya deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya macluumaadyada kalena oo caawa idinla wadaagi doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan haddii uu rabi raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doono taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga lidiga ku ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho ee qaar ka mid ah gobolada soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo shir jilaad u qabtay wariyaasha islamarkaasina ka hadlayo arrimahaasi sidoo kale waxaad caawa wareegga wararka dalsan ku dhegaysan doontaan in ka badan laba boqol oo gaadiidka xamuulka ah oo maalintii afraad oo xidhiidha ku xaniban degmada afgooye gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya sababaha gaadiidkaasi halkaasi ugu xaniban yihiin ayaanu caawa wara dheeraada idinkaga heenaa sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada soomaaliya iyo waxyaabihii lagaga hadlay shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyanu idiin soo gudbin doonaa dowladda kenyana waxay ka hadashay wakhtiga ay ciidamadeedu kala bixi doonto soomaaliya qodobadaasi waxayna ku soo kornay intaan wareegga wararka dalsan ku guda jirna ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegeystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa insa jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba waa joogtaan raadiyo adalsana magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan muujada hirka dhirarkeedu waa kow iyo sagaashan dhibic shan megatis efmkaas oo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale efmku uu gaaro meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qaba ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaynu u gudageli doonaa waxaannu ku bilaabi doonaa wararkeena dowladda federaalk ee soomaaliya oo war ka soo saartay dagaallo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo dagaalamayaal shabaab ku dhex mara gobolka mudug dalka ee soomaaliya iyo weliba dagaalamayaasha shabaab waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daawud awees oo maanta shir jireed u qabtay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabelle ee soomaaliya daawud awees waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalkii dhowrkii saacadood lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka isku dhinaca ee shabaab ku dhex maray gobolka mudug gaar ahaan deegaan la yidhaahdo shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug in markaasi ee, ciidamada dowladda federaalk soomaaliya khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalamaya shabax uu sheegay in ciidamada huwanta ay eh, dagaalkaasi ku qaadeen dhul howd ah oo dagaalamayaal shabaab ay ku sugnaayeen wasiirka ayaa xusay in ciidamadu ay beeg- beegsadeen dhulkaasi waxaana uu hadalkiisi intaa ku daray in lagu dilay howlgalkaasi oo culus oo dhowr saacadood qaatay boqol ka mid ah dagaalyahanada shabaab sida hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay cagta mariyeen saldhiggii dagaalamayaal shabaab ay lahaayeen siduu hadalka u dhigay geesta kale waxauu ka hadlay howlgallo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana uu eh, si gaar ah tilmaamay in howlgalladaasi ka dhacay aagga degmada mahadaya ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya in ciidamada dowladda soomaaliya ay halkaasi ka sifeeyeen siduu hadalku dhigay shabaabka ugu odoonsanaa islamarkaasina muddo halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo kasoo tilaabay jinka webiga waa kan wasiirka warfaafinta soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya
بسم الله الرحمن الرحيم Een, ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka shabeellow iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen qawaariijta halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga in ka badan boqol meydadkooda ayaa qawaariijtu ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daadguureeyay ilaa iyo saddex gaari waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaariijta oo ahaa dhul howd ah oo ay qorshaysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga waxaan bulshada soomaaliya la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifaynayo khawaariijka firxadka ee ku baxsaday hawdka deegaanka shabeellow dhinac kale ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo in ka badan toban maalmood ay ku go'doonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan khawaariijta waxaan shacabka soomaaliya la wadaagaynaa in inta badan khawaariijta halkaasi lagu go'doomiye la laayey sidoo kalena ciidanka qaran ku guulaystay in muddadii khawaariijtu ay go'doonsanayd aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badanna laga qabsaday dadka soomaaliyeed waxay indhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa khawaariijtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee lasoo dhaafay jabka khawaariijta waxa uu ahaa mid iska soo dabadhacayay marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday galmudug iyo hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka lagu ciribtarayo khawaariijta oo labadii bil ugu dambeeyay si qorshaysan oo xakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxa uu saamayn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaasi dagaallo toos ay howlgallo gaaro khawaariijta jab xowle lagu gaarsiiyey ay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo sagaal iyo toban horjooge ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan khawaariijtu ay aad u kooban yihiin horjoogayaashaasi laba iyo toban ka mid a waxaa lagu dilay howlgallada hirshabeelle ka socda halka toddoba ka mida lagu dilay galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjoogay khaliif gaambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeyay jabhadaha khawaariijta ee galmudug saddex horjooga muhiim u ahaa khawaariijta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha deegaanka dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in toddoba horjooge oo shan ka mid ay ku dhumaalaysanayaan hirshabeelle halka labada kalena ku jiraan hawdka galmudug ciidamada qalabka sidana ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horge- horjoogayaashii khawaariijta waxaa sii dheer boqolaal maleeshiyaad ah oo laga dilay khawaariijta kuwaas oo lagu khaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay galmudug iyo hirshabeelle halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa iyo shan boqol howlgalkii ugu dambeeyey oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay horjoogihii khawaariijta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka shabeellaha hoose laba maleeshiya la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta doonayn aan la wadaagno shacabka horjoogahaasi oo lagu magacaabi jiray faarax yare iyo xubnaha kale ee wehelinaya ayaa howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada redabley oo u dhexaysa deegaanada mubaarak iyo unguji ee gobolka shabeellaha hoose maxamuud xasan kediya beriq ayaa isna jira oo ahaa oday dhaqameed ay si macmil ah u samaysteen khawaariijta kaas oo u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka ah si gaarna ugu xilsaarnaa ceelasha biyaha ilaa unguji ayaa isna lagu soo afjaray amaba lagu khaarijiyey howlgalkaasi dowladda oo haddaba kaashanaysa shacabka soomaaliyeed saax- iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go'an in la ciqaabo dhagarqabayaasha khawaariijta ee ku dhiiran falalka shacabka iyo dalka lagu dhibaataynayo islamarkaana ka dhiga adeega in ay ka haraan fikirka iyo ficilada khawaariijta ah ciidamada qalabka sida iyo dowladda soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka go'an iyagoo dagaalkan ku jira inay ilaaliyaan xeerarka dhaqanka iyo weliba diinta islaamka sida ay farayso marka goobaha dagaalka la joogo waad mahadsantihiin kani waa brilyal walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaam waad usii cararaysaa walaalow lacago badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoona muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kuugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeedaha ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeedaad ka liidaan soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli miyi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaar xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaagintaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookgan oo ah facebookcom hormuud hormuud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kulli ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree ka malay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kurtagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadda dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmakeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad kulli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhamiyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ahoo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersign beenta farsamada aad u sarrayso adeegoodu midan yahay u doono u doono subersign benta cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daa iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye allailaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mugan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mugaanin subersign subersign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo mareey martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa ilowdeen soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish alaa aad tahay ishaada il caaro haycun weliba waad faraxsan tahay yaasina kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go-aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan usii dhisina kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii had waxay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashe sancadu ma taqaan sawirkuu muuqdo uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda diyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha
waa gaag dhegeystayaal mar kalabe waxaan wanaagsan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad weli naga dhegeysanaysaan muujadda hirkalekeedu yahay kuwii sagaashan dhibicshi namigaartis hamkaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale kuu gaaro qeybaha dhexe ee barnaamijkeenna ayaynu ku sii saqana markan haddii aanu fiirino dhegeystayaal magaalada muqdisho maanta waxaa shir jireed ku qabtay siyaasiyiinta mucaaradka ee koonfur galbeed kuwaasi oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay muddooyinkii ugu dambeeyey dhaliilsanaayeen dibdhaca ku yimaaday doorashada koonfur galbeed iyo wakhtigii loogu daray madaxweynaha koonfur galbeed oo sii idlaanayo siyaasiyiintan ayaa horaan sheegay inay ku wajahayeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina shanta bisha oo maanta ku beegan ay ka degi doonaan siday hore u sheegeen maanta way markaba si jiraadu ku qabteen magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabaha baajiyey safarkoodii ay ugu wajahnaayeen magaalada baydhabo xilli weli xaaladu ay taagan tahay guddoomiye hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay barbar taagan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee koonfur galbeed oo ay ugu horeeyaan brofeor jawaari shariif xasan sheekh aadan iyo xubno kale ayaa waxa uu si gaara kaga hadlay sababihii uu baaqday safarkoodii magaalada baydhabo waxa uu sheegay inay wadaxaajood iyo weliba kulamo ay wadeen muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaasina madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay kulan ay kula madarsan yihiin magaalada dhuusamareeb oo uu ka dalbaday inay dib u dhigaan safarkii ay ku tegi lahaayeen magaalada baydhabo waa kan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo arrimahaasi ka hadlaya
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدا الله سعطان لبضان تضباط نصوات ضعفنا وحان ودني لطشي بلارن كو وجهان دور كشعب ككوفر قلبات كو آدن لدقالن كخواريشتا إيو فلنتا هشيسكي أفرتي بشي فبروري ee doorashada koonfur galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka la tashigaasi waxaanu la kulannay madax ee dalka ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelannay shacabka ka soo jeeda koonfur galbeed bishii eh, soddonka bishii setembar waxaanu qabannay kulan ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen eh, shacabka koonfur galbeed isla markaasna aan eh, isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan eh, labada arrimood ee aan soo sheegay sidaasi oo kale waxaan la kulannay bulshada caalamka een, waxaan la kulannay internationalka eh, sida safaaradda een, U- eh, uk u s a iyo safaaradda ethoobiya iyo een, ergeyga eh, gaarka ee african union ahna madaxa artemis sidaasi oo kale waxaan la kulannay eh, siyaasiyiin kala duwan ee soomaaliyeed hadda marka ugu dambaysay qorshahannaga wuxuu ahaa bisha eh, shanteeda inaan eh, eh, u ambabaxno magaalada baydhabo eh, halkaasi ay ka bilaabato een, qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka codsi noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud awgeed eh, bisha shanteedii waa bedelnay waxaan eh, go'aansannay in codsigaasi aan ajiibno ee aan aadno dhuusamareeb halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno qorshahaannagii weli sidii u nool yahay waxaan qorshaysannay baydhabo inaan aadi doonno madaxweynaha markaan ka soo noqonno aada wabilaahi towfiiq
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiib
marka labe waxaan wanaagsan ayaanu dilanahay saaxiibayaal markan haddii aanu fiirino degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya maalintii afraad oo xiira waxaa maanta ku goodoonsanaa eh, gaadiid gaarayo ilaa iyo laba boqol kuwaas oo ah gaadiidka nuuca xamuulka ah qaar ka mid ah gaadleyda ee markaasi gaadiidkoodu ay ku xiran yihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo dalsan la hadlay ayaa waxa ay ka warameen xaaladda adag oo ay halkaasi ku wajahayaan wariyahayaga ibraahim mayow ayaa uu markaasi la kulmay warbixintan ayuuna ka diyaariyey
in ka badan laba boqol oo gabaari kuwa xamuulka qaada ah oo shixnado kala duwan u sida gobollada koonfurta soomaaliya ayaa maalintii afraad maanta ku xaniban degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin isbaarooyin horle oo lasoo dhigay bannaanka degmada afgooye oo aan ahayn kastamyada dowladda taasoo ay sheegeen lacago aysan awoodin in looga qaado waxaana codsi ay u direen madaxweynaha dowladda koonfur galbeed guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka degmada afgooye iyo dowladda federaalka oo ay ka codsadeen in laga soo jawaabo cabashadooda xubno ka tirsan guddiga gaadiidleyda iyo guddoomiyahooda ayaa goobta nagula hadlay gaadiidkaas oo tiradiisu laba boqol ay dhaafayso muddo shan maalmoodooda ku xayiran annagoo bixinnay dhaqaalihii isteedka koonfur galbeed bixinnay dhaqaalihii dowladda federaalka waxaba yaraatee nagu baaqda aysan jirin ayaa waxaa soo kordhay oo nagu soo kordhay isbaarooyin cusub isbaarooyinkaas oo yaalla muxuu ahay afgooyo horteeda yaalla una bereeri karin inaan maaragtay aan bixinno tabartaynu ay dhammaatay waxaan rabnaa inaan maaragtay aan la hadalno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheikh mudane xasan sheikh madaxweynaha ee koonfur galbeed cabdixasiis lafta garayn gobarnatooraha ama guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo inta ay qusayso iyo ciidamada amniga waxaan codsanaynaa in wuxuu ahay nagala qaado annaga dhaqaalihii dalka oo maaliyadeed oo wasaarad maaliyadeed iyo cid meel kasta ay tahay waan bixinnay waan ku shaqaynaa ayagaana la weydiinaa madaxweynayaal waxaan codsanaynaa in nagala qaado culayskaas waxaan joognaa xilligii muxuu ahay ee roobabka ummaddii soomaaliyeed ee aan maaragtay badeecadaas ay sidaan baabuurtaas aan maaragtay u gudbinahayn waxaa haysta wiilal dhallinyaro ah oo muxuu ahay afgooy horteeda taagan waxaan codsanaynaa in maaragtay wiilashaas nagala qaado dowladda soomaaliyeed naga qaado dowladda federaalka ee koonfur galbeed ay naga qaado muddo shan maalmood ayaan ku xayirannahay waxaa dhacay in darawaleentii muxuu ahay qaarna la garaacay qaarna mooboolladii laga dhacay ayagoo dhaawacana facebookka aan soo dhigayno waxaan codsanaynaa in maaragtay dhibkaas laga hor tago baawurtaan ma inta teedanina muddo shan bere ah mayna jidka ugohontaan niman dhallinyaro ahoo yacni beelka tirsan may dowladda ku codsadaan tan federaalkii oo tan koonfur galbeedba inay isbaaradaan dad masaakiinaana baaburey ah xillo roobu xilligii ummato masaakiinta roobka degmooyinka roogo baawur angalaana linjeey fadiyu haddii ay hadaba jidkii ku yirmo roobna ku eelaankii masaakiinta aygae kiilo sokore labaatan gaday lama doolaro nagadaas haddii mas-uuliyadaas may ilaahay saaray dadka oo madaxda ee waddanka rooga sida madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud iyo sida kan koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen hadde mayba kulli raayan mas-uuliyadta elerlan welba waliisu raajeyey iyo mas-uulsheyey masaakiinta dantiyar qoran qam dawlad wali dhaqaalo ka laaytini biyan meel walbana wali dawlad dhaqaalo lati biyan maaliyadda diiba wahayn canshuurta dawladda biya wahayn may dhibanahay sidaa dibgoone khaasatan jidka kaana jid oo ka koor saaran u jid oo weli jeyba nabad la kaalima insha allahu may ku codsadaan dawlaya lamada dhiniba ini jidkan maslaxadka helna umatana ilaahay in gargaara undhambalin in gargaara jidkan la furo fulaan madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hor warbaahinta iyo ugu sheegay inuusan ogolaa doonin isbaaro ama dadka shacabka in la dhibo usan raalli ka ahayn iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo in badan isagana sidoo kale cabashada gaadiidka ama waddooyinka koonfur galbeed aan og dhibka ka jira waxaan ka codsanaynaa iyo laamaha amniga taliyaalka guumiyaalka dhammaan waxaan ka codsanaynaa in nala ka qaado isbaaradaas gaadiidka halkaas leeg in taradiisu intaa leeg tahay oo muddo shan bari ka badan halkan taagan wuxuu xayiran yahay isbaara halkaa la soo dhigay mana xamili karno gaadiidkuna ma xamili karno cabashaan ka nahay waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta dadka mas-uulka ka ah soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol intaba inay gurmad noo gurmadaan
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan duleedka degmada afguuy
عبدالله iska fiiro hortaada maanta ish alaa aad tahay ishaada il caaro haycun weliba waad faraxsan tahay yaasina kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miro ku arka runta beelna xaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u soo dhasina kaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maangooga qaado xaajigu oodiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta wadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq dacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa ama taqan faa'iido ma hay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaayo uma jeedi ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bila aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xagaag weli wareega ayaa dhegeysaneysaan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay falkii ugu dambeeyey amniga lidiga ku ahaa ee qaarkood ay booliiska ka hortageen iyo weliba kuwa kale ee ka dhacay magaalada muqdisho ee qaar ka mid a gobolada soomaaliya waa kan sadiiq doodi shucaabi maaska hadlay
toddobailabaatankii bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa degmada kaaraan khawaarijtu waxay miino dheemish ah miino nuuca dheemishka la yidhahdo wax dhibaato aan lahayn laakiin dhawaq miino leh ayay dhigeen guri qof mas-uul ka ahaan jiray maamulka gobolka banaadir oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaan jiray degmada gurigaasoo ku yaalla waaxda xanaano ayay miino nuuca dheemishka ah dhigeen miinadaas oo qaraxday yaan wax khasaare ah geysanin hase yeeshee ciidamada ammaanka oo goobtii ka howlgalay waxaa qolyihii khawaarijta ahaa oo meesha miinada soo dhigay ay ka baxsadeen warbixintan aan waxay tix raacaysaa dhacdadaas oo dhacday toddobiyo labaatankii bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatan ilaa iyo toddobiyo labaatankii sebtembar ilaa maanta dhacdooyinka dhacay kuwooda ugu waaweyn ee ka dhacay gudaha magaalada caasimada ah iyo iyo iyo gobollada dalka ayaanu halkaan ummadda kula wadaagi doonaa degmada howladaag degmada howladaag gaar ahaan waaxda carta sagaal labaatankii bishii sebtembar laba kun saddex iyo labaatan ayaa shil gaari oo sababay dhimashada wiil yar oo toddoba jir ahaa lagu magacaabi jiray xasan ibraahim xuseen gaarigaas oo bi'al ahaa ayaa dilay wiilkaas yarka ee saqiirka ah ciidanka booliiska saldhigga booliiska degmada kaaraan oo goobta ku baxaya gacanta ku dhigay gaarigii iyo eedaysanihii gaarigaa waday isna waa la hayaa oo gacanta lagu hayaa waana xiran yahay soddonkii bishii sebtembar laba kun sagaal iyo labaatan ayaa ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee ee huwanta ay ka shaqaysa amniga caasimadda oo ugu horreeyaan ciidanka booliisiyo militaaro ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda hayadda nabadsugyada iyo sirdoonka qaranka soomaalida howlgallo iskaashi ah oo ay ka sameeyeen magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan degmada wardhi gudaama waxaana khasaare ka soo gaaray laba qoys muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaa deganaa ayaa khasaare ka soo gaaray khasaarahaas oo isugu jira dhaawacyo ilaa afar qof oo dumar ah iyo qof rag ah ayaa dhaawacyadaas ka soo gaareen dhaawacyadaas ayaa waxaa sababay hoobiye gantaal macmal ah oo khawaarijtu ay soo tuurtayso shacabka soomaalida ku dhibaatayso isla degmada wada jir ayaa kowdii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan waxaa gacanta lagu lagu soo dhigay eedaysane ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle cabdiqaadir maxamed afrax oo ahaa furahayihii xabsiga booliiska degmada beledweyne kaas oo maxaabiis ka baxsatay dartiis uga soo baxsaday degmada beledweyne kuna soo dhuumaalaysanayay magaalada muqdisho gacan saar iyo iskaashi ciidanka booliiska labadiisa heer ka dhexeeya booliiska dowladaha ka xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo ciidanka booliiska federaalka soomaaliyeed ayaa iskaashigaas iyo xogahaas lasuwadaarsaday gacanta lagu dhigay isagiina maanta waa eedeysan wuxuuna ku jiraa gacanta ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed si cadaaladda loo waafajiyo saddexdii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan gaar ahaan degmada waaberi laanta horseed ayaa saacaddu marka ay ahayd siddeed iyo tobankii ama ama siddeed iyo tobankii fiidnimo ama maqribkii ayaa qof muwaadin soomaaliyeed ah wuxuu ka soo dhacay dabaq uu dhismo maxay ahayd ka shaqaynayay muruqmaal oo dhismada ka shaqaynayay muwaadinka halkaa ku naf waayey isaga iyo maamulkii goobta meesha ka shaqaynayay ciidanka booliisku gacantay ku dhigeen waa la xiray isagana broseskoodii halkaa ayuu marayaa qofkii muwaadinka ahaa ee dhimadayna dadkiisi dhintayna dadkiisiyaa lagu raadiyey reerkiisii kadibna waxaa la gaarsiiyey waa la aasay hase yeeshee dadkii dhismaha iyo mas-uuliyadda ku lahaa dhammaantood ciidanka booliisku wuxuu waafajiyey habraaca dadka dhacdooyinku ay ka dhacaan ama deeseenaasha la waafajiyo hase yeeshee qoyska marxuumku uu ka dhintay iyo dadkii ayaa is arkay maadaama wuxu aysan ahayn fal loogu talagalay oo shil ahaan uu u dhacay halkaas ayay maxkamadda isla jiraan oo halkaas ayaa dhacdadoodii ku dambaysaa shantii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan waa xalay ayaa muwaadin soomaaliyeed uu ka soo cawday lambarka gaabanaya sagaal sagaal hal wuxuu soo wacay ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ka cawday in dad burcad ahaa dad ay mobaylla ka dhaceen oo haybtooda uusan gaar ahaan u garanaynin laakiin markii uu qofku arkayey ciidanka booliiska oo goobta ku baxay gurmadna u fidiyey qofkii dhibanaha ahaa ayaa ka hortegey qoladii ku eedeysnayd burcadnimada faltan iyo rasaas la isdhaafsaday ayaa ka dhashay degmadaas wadajir gaar ahaan checkpointiga la yidhaahdo alnaciim halkaas ayaa rasaas la isdhaafsaday ayay ku dhinteen laba ka mid ah eedeysanayaashii ku eedeysnaa falka burcadnimada qofka muwaadinka oo ka soo cawday kuwii kaleetana way baxseen iyagana waa lagu raad joogaa maadaama ay ay la rumaysan yihiin magaalada muqdisho aysan banaanka uga bixin ayagana cadaaladda ayaa la waafajin doonaa waxaa intaa dheer inaan in asbuucii tegey aanu ciidanka booliiska soomaaliyed gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebuhu uu soo saaray war-saxaafadeed iyo awaamiir sugidda amniga xeebaha dalka gaar ahaan kuwa ku teedsan magaalada caasimadda ee muqdisho oo loogu talagalay in lagu xo- lagu xaqiijiyo amniga muwaadiniinta soomaalida ee ku dhaqan ee magaalada caasimadda ee muqdisho maadaama dalka uu dhan uu ka socdo howlgallo lagula dagaalamaya khawaarijta laguna ciribtirayo sidaas daraaddeed ee, waxaan shir jaraa'id ama war-saxaafadeed taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ka soo baxay ayaa si faahfaahsan loogu sheegay ee, milkiilayaasha duumaha ee, naaquudayaasha iyo dadka ka ganacsada kalluumaysigu in ay u hoggaansamaan ee, faritaanadaas ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed bacdama ay waajib tahay sugista amniga iyo iyo iyo kala dambeynta badqabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ee, ee, kuwa ku dhaqan caasimadda guud ahaan ummadda soomaaliyeed Ee, warbixintaas siday ahayd ayay dadka ula falgaleen waa uga mahad celinaynaa in awaamiirtaas ciidanka sidii ay ahayd iyada oo barax la dadku ay u fuliyeen sidii loogu talagalay sida kale ee, maamul goboleedka ee, hirshabeelle gaar ahaan buulo burdo ayaa toddoba iyo labaatankii buulo burdo ayaa toddoba iyo labaatankii sebtembar khawaarijtu waxay la soo aadeen gaari qarax ah oo ay rabeen inay ku qaateeyaan dad shacaba soomaaliyeed ciidamada ammaanka oo ka hortegey ayaa gaarigii ee, ka hortegey halkaasaa gaarigii ku qarxay wuxuuna gaarsiiyey dhimashada wuxuu reebay dhimashada ilaa ee, toban qof iyo dhaawaca shan iyo toban kale oo dhammaantood u badnaa ciidamada ammaanka oo ka hortegey gaarigaa si uusan dadkii shacabka ahaa iyo goobihii bartaadka u ahaa u gaarin Ee, kaasina wuxuu dhacday ugu weyneyd ayay ahayd oo ka dhacday ee, dowlad goboleedka hirshabeelle ilaa iyo taariikhdaas ee, dhanka kale ee, degmada doolow ee gobolka gedo gaar ahaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen gaari hoomi ah oo waday ee, walxaha qarxa iyo ugu yaraan afar kun oo rasaasta qoriga b k m-ka la yidhaahdo kaasoo la aaminsan yahay in khawaarijtu ay u diyaarinaysay in ay goob ku weeraraan ama ay dhibaato ku geystaan ay ku dhibaateeyaan dadka masaafirka ah iyo ummad soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin ciidanka saldhigga booliiska degmada doolow ayaa ka hortegey gacantana ku dhigay ee eedeysanayaashii eedeysanihii gaarigaa watay iyo kuwii kale oo la xiriirayna dhammaantood gacan ayaa lagu hayaa maxkamadda awoodda ula ayaana loo soo bandhigi doonaa ee sida kale guud ahaan dalka waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka booliiska soomaaliyeed booliiska federaalka iyo booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay wadaan kaas oo looga gool leeyahay in lagu xaqiijiyo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan ee ee gobollada iyo degmooyinka dalka ee si muwaadiniinta soomaaliyeed amnigooda loo xaqiijiyo oo loo ilaaliyo naftooda iyo maalkooda maadaama sugista amniga gudaha uu yahay waajibaadka ama mandateka ciidanka booliiska soomaaliyeed dhanka kale howlgallada ka socda oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan oo lagula dagaalamaya ama lagu ciribtiraya khawaarijta waxaa sidaasoo kaleeta ka barbar dagaalamaya oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed furmaha kula jira ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo guud ahaan dagaalka kula jira gaar ahaanna gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ay caddad ciidanka booliiska soomaaliyeed daraawiishta ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka galmudugba ay qayb ka yihiin lana dagaalamayaan meel kasta oo waajibaadka qaranka ee lagu fulinayo difaaca waayaha qarankana ciidanka booliisku ay qayb laxaabla ka qaato waxaan kusoo gabagabeynaynaa maantay shantii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa ee, taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu shir gudoomiyey shirka taliyaasha hogaamada shirka khamiislaha ee taliyaasha hogaamada iyo fadhiyada taliyaasha fadhi- hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed kaasoo ujeeddada looga gol lahaa ay ahayd in ee, ciidanka booliiska soomaaliyeed shirkooda khamiislaha lagu gaarsiiyo faritaanadii awaamiirta ak- ee- ee siyaasadda dowladda ka soo baxda islamarkaana ay tahay sida ciidanka booliiska soomaaliyeed u dardargelin lahaa ee, ee, qodobada iyo howlaha shaqo ee hortobinta ula horyaalla ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa shirka laga xusay in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu diyaar garoog xoogan ugu jiro ee, ee, fulinta qorshayaasha qaranka ay ugu horeeyaan transitional planka ama qorshaha kala guurka ee qorshaha wejiga labaad ee dalka looga xoreynayo khawaarijta oo ciidanka booliiska soomaaliyeed uu u diyaarsan yahay inuu qeybtiisa lixaada leh ee- ee- ee- ee uga soo aada uu ka qaato sidoo kaleeto dib u habeyn ciidanka booliiska soomaaliyeed lagu sameynayo ayaa iyadana qayb ka ahayd ugu horeeya dhibaadeynta sharciyada iyo xeerarka ciidanka booliiska soomaaliyeed bacdama sharciga dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo xeerka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayagaba dib u habeyn lagu sameeyey sharci namber ee, labo saddex iyo labaatankii desembar kun sagaal boqol afartan kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii iyo xeer number afar iyo toban afartii january kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii oo ah xeerarka iyo shuruucda ciidanka booliisku ku shaqeeyo iyagana dib u habeyn lagu sameeyey sidaasoo kaleeto waxaa meel fiican maraya oo dib u habeyn lagu sameeyey xeerka nabadgelyada wadooyinka oo uu ku shaqeeyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ama traafika loo yaqaano oo iyaguna ee ah sharci ay ku xeer ay ku shaqeeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isagana dib u habeyn lagu sameeyey sidaasoo kaleeto waxaa dib u habeyn guud ku socotaa dhismaha iyo mandate-ka ama habraacyada uu ku shaqeeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah waajibaad guud waxaa socda dibudhis ama dibu habeyn guud oo ciidanka booliiska dhamad ku socota hadday noqon lahayd xubnaha cusub ee ciidanka oo la qaadanaya oo loo qaaday koorsooyin dibadda ah oo loo qaaday dalalka soomaaliya saaxiibka la ah si koorsooyin leyli sarkaal ay usoo qaataan iyo takhasusaad gooni ah sidoo kaleeto waxaa shirka laga xusay wejiga labaad ee sifaynta khawaarijta ama celatirka khawaarijta sida ciidanka booliiska soomaaliyeed uu diyaar ugu yahay gaar ahaan ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo qeybtooda libaaxa leh inay ka qaadato diyaar u ah shirkeena jaraa'id maanta intaasuu ku saabsanaa waxaanu isku dayeynaa aanu ku dadaali doonaa insha allah in aanan si asbuucla ah masbuucii laba jeer ummadda soomaaliyeed u gaarsiino dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalka ka dhaca waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nuuri ayaada la socodsiinaya nabadgelyo